بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه ولو طهرت الحائض أمسكت ندبا وقضت حتما ولو طهرت haddii ay daahirowdo alxaa-idu tii markaa xaydka qabtay haddii ay daahirowdo yacni fii ahnaaءi الnahaar maalinka dhexdeedii haddii ay daahirowdo amsakad way afhaysanaysaa nadban sunnanimo ay maa baqiya min annaar yacni maalinka waxaa ka hadhay ayay afhaysanaysaa sunne ahaan waqadad waanay qallaynaysaa xatman waajib noqonshiiyo way qallaynaysaa marka kollay nusakhda qaarkood wuu ka dhiman yahay hadalkan aan akhriyayo oo walow dahurat ilxaa'idu qadad xatman saasaan filaya inay qorayaan malaa qaybta idii sawiran saasay qoraysaa laakiin saxiixu waa sidaan akhriyey oo waxa weeye walow dahurat ilxaa'idu haddii ay ti xaydka qabtay daahirowdo amsakat nadban way afhaysanaysaa sunne ahaan oo bimacnaa maalinka dhexdiisii mar hadday daahir noqotay inay cuntada iska daysaabaa fiican waqadad way qallaynaysaa maalinkan iyada ah xatman waajib noqonshiiyana way ku qallaynaysaa oo qadaagu waa waajib oo maalinka ay aafurtay gabadha xaydka qabtaa ee ay bisababi alxayd ku aafurtay inay qallaysaa waa shay waajiba oo saara laakiin maalinka dhexdiisa markay daahirowdo inta maalinka hadhay inay iska dayso cuntada waa iska fiican tahay waa nadban buy waa sunnanimo saxiixuse waa inaanay sunnana ahayn ee ay waxa weeye mar hadday fii awali nahaar ay u bannaanayd cuntadu bisababin sharciyinna ay ugu bannaanayd gelinka dambena ay u bannaantahay sideedii inay isaga wadato oo waxba aan loo sunnaynayn inay iska dayso waayo hadday sunno tahay nebiga caddayn lahaa sala allahu aleyh wasalam intaana dumar xaydaya waa ay jireen fii samani nebiga sala allah alay waslm bal waa badnaaye maadaamay sidaa tahay mar haddaanu sheegin waa sunnanimadka halkan waa iska hadiyo jeer nadbigii mashaayikhdu sheegi jireenoo waa fiican tahay de ay uga jeedi jireen weeyaane mid daliil gaara leh maaha oo masalan waxay muujinaysaa oo masaa'ilkan uu ka hadlayaa ay u dhigan tahay in la yidhaahdo masalan qofkii fii awali nahaar ku aafuray bisababi sharciyin sabab sharci ah haddii ay fii ahnaa'i nahaar usoo doriso wixii soomta keensanayay ee fii awali nahaar hadduu ku sugnaan lahaa ay soomtu ku waajibi lahayd yacnii xukumkeedu muxuu noqonayaa oo maalinkaa dhexdeeda hadday ku kulanto wax markaa ifdaar keensanayey fii ahnaa'i nahaar dhexdeedii misna ay ku timaado wixii soomta waajibin lahaa fii awali nahaar hadday ku iman lahayd macnii xukumkeedu muxuu noqonaya taasuu rabaa inuu kaaga jawaabo dabeedna xaydadii buu ugu horraysiiyey oo wuxuu yidhi hadday maalinka dhexdiisii daahirowdo way markaa afhaysanaysaa sunne ahaan waanay qallaynaysaa waajib noqonshiiyo aw amase qadima waxaa yimi almusaafiru masaa'ilkan o dhan waa isku hal dariiq ama musaafirkii baa yimi ay fii ahnaa'i nahaar maalinka dhexdeedii buu yimi aw amase bari-a waxaa bogsaday almariidu kii bukay ayaa bogsaday oo alla u sahlay oo caafimaad helay maalinka dhexdiisii wahumaa xaale ay labadooduba mufdiraani aafuran yihiin iyaga oo aafuran oo sidoodii u aafuran wahumaa mufdiraan iyagoo aafuran ayaa waxa weeye uu markaa musaafirkiina yimi kii mariidka ahaana bogsaday amsakaa labaduba way afhaysanayaan nadban sunnanimo waqadayaa labaduba way qallaynayaan xatman go-naanshiyo ama waajib ahaan bay ku qallaynayaan oo labadaba waajib bay ku tahay inay waxa weeye aafuraan waxaan leeyahay waajib bay ku tahay inay qalleeyaan waana loo sunneeyaa maalinka inta hadhay inay cuntada iska daayaan oo imsaak sameeyaan afhaysi inta uu tilmaamaya waa intaa mas'aladii horun baanay la mid tahay oo waxa weeye mar haddii fii awali nahaar ay ahlu rukhso ahaayeen rukhsadii kama zuulayso ee sidoodii ayay markaa afuritaanki ugu bannaanaanaya waxna looma sunneeyo inay iska daayaan aw amase saa'imaani ayay markaa uu yimi musaafirkii kii mariidka ahaana uu bogsaday iyagoo oo saa'imaani sooman gelinkii hore wuu u bannaanaa afuritaanku laakiin ruksadii may qaadan ee kii musaafirka ahaana awalba waa soomanaa maqoraya miya markaa nuskaadahaan idii sawiran baan qorayn miya waayahay marka kutubtii asalka ahayd cid haysaa ma jirta may kuwan maaha sawirka kuwii kale ma haysaa ma qoraya ha yacni asalku waa inuu qorayo marka nusqadana laga yaabaa inay wax ka dhiman yihiin marka haddii uu musaafirkii yimaado ama uu kii bokay bogsado iyagoo aafuran masaladii horun bay la xukun tahay oo wuxuu ku tilmaamay uun qof waxa weeye musaafir ah oo iska sooma iska aafurnaa oo sadcaal ka yimi hadduu magaaladii soo galo ama waxa weeye qofkii bukay ee markii hore habeennimadkii aada u xanuunsanayay maalinkii iskaba ladnaada waaba bogsadayba oo markii horena wuxuu islaa soomi kari mayso subaxii iyo waa xoogaayoo kaarjibino iyo waxbuu iska yaro liqa marna buu ku yimi midhba ma qabo waaba fiican yahayba suuqu iska maraya waxba kama xumaan arrinteedu maxay noqonaysaa horta iyada maalinkaa inuu soo qallaynayaa waa waajib wey iyada hadal maleh haddaba cuntada inuu iska daayo iyo inuu iska isticmaalo maalinkiisa isagaan caafimaad badani ka muuqdo ama sadcaalkii ka yimi yidhaahdo dheriga ii dhardhaara keebaa waxa weeye fiican wuxuu leeyahy inuu iska afhaystaabaa fiican inuu iska afhaysto ayaa fiican oo waa halku leeya waa loo sunneeya inuu iska afhaysto hadduu cunana ishkaal ma laha oo waa u bannaanta waana taa aynu lahayn waxba looma sunneeyo amaa haddii musaafirkii sadcaalkii ka yimaado isagoo awalba soomanaa inuu yidhaahdo maalinka awalkeedii bay ii bannaanayd inaan wax cuno dee hadda haddii aan imina gurigaygii baan imaadee mar haddaan awalu nahaar iftaarku ii bannaana tol haddaan iskaga dhufto maxay noqonaysaa xaquma lhid baynu odhanaynaa markay kuu bannaanayd oo adigii markaa ruksada qaadan waayay hadduu bukayna waa la mid oo hadduu yidhahdo gelinkii hore anoo aada xalay u xumadoonayo sidaa cirka layla marayaabaan soomay oo ay noocii ay u bannaanayd iftaarku aan ka mid ahay dadkii ay u bannaanayd hadda laakiin waxba ma qabo waxaynu odhanaynaa mar haddaad xalay aafuri weyday hadda inaad tidhaahid gelinkii hore o dhan waan xumadoonaya haddaan iska aafuro ka warrama cidi kaa dhegaysan mayso aw saa'imaani amsakaa xatman waajib noqod bay ku afhaysanayaan waayo awalba cudurdaar bay ku bannaanaatay cudurdaarkiina waa zuulay oo min baabi alqawaacid waxay yidhaahdaan maa jaaza licudurin baala bizawaalihi maa jaaza licudurin baala bizawaalihi yacnii wixii ku bannaanaada cudurdaar wuxuu ku zuulaa cudurdaarkaasi inuu meesha ka baxay marka markii hore cudurdaar buu ku bannaanaa oo cudurdaar marad ah ama musaafira buu ku bannaanaa labadiibana meesha ka suule oo maradna maanta ma jiro xanuun ma qabtid sadcaalna ma tiido gurigaaga baa timi mar haddii cudurdaarka zuulay wixii ku bannaanaanayeyna meesha waa ka baxay wixii ku bannaanaanayeyna meesha waa ka baxay walow qaamat ilbayinatu biru'yatihi yowma ashaki wajaba imsaaku baqiyatihi wa qadaa'uh walow qaamat ilbayina bayinadu haddii ay ku qumto biru'yatihi ay biru'yati ramadaan ramadaan aragtideedii bay ku qumtay ama biru'yati shahri bisha aragtideedii ayay ku qumtay yowma shaki maalinkii shakiga waa maalinkii soddonka shacbaan maalinkii soddonka shacbaan yomushakiga waa maalinkii soddonka shacbaan oo marar laysku khilaafaa yomushaki maxaa la yidhahdaa way jirtaa laakiin halkan oo kale layskuma khilaafayo oo waxaa looga jeedaa yomushakiga yowmu alaaiina min shacbaan maalinkii soddonka shacbaan ayaa bayinadii waxay ku kacday oo ku qumtay oo caddaysay in markaa bishii la arkay oo waxaa la yidhi ninow maalinkan aad iska aafuran tahay shalay baa bishii la arkaoo maanta waa soom waan adigan iska cunaya wajaba waxaa waajibaya imsaaku baqiyatihi maalinka inta hadhay inuu afhaystaa waajib bay ku tahay oo odhan mayno mar haddaad cudurdaar lahayd oo awalu nahaar aanad ogeyn inay maalin ramadaan tahay oo maalinkii halkaa arrinteedii kaaga tagtay waxa weeye iska sii wad odhan mayno ee waajib bay ku tahay cuntada halkaa inuu kaga hadho wa qadaa'uhu qallaydiisuna qadlay qadaynta uu qallaynayaana waajib bay ku tahay macnaha waxay noqonaysaa qofku maalinkii yowmu halaaiina min shacbaan isagoo iska aafuran haddii loo sheego bishii inay dhalatay xukumkiisu muxuu noqonaya oo bimacnaa ay sifo caadiya ciddee markhaatigeeda la cuskanaya illa cid kasta laga dhegaysan maayo cid markhaatigeeda lagu kalsoon yahay ay sheegto hadday sidaa tahay oo ay sugnaatay oo bayinadii caddaysay maanta inta inay ramadaan tahay hortu inuu ka afhaysanaya qowlan waaxidan waa waajib shaksigaa uma bannaana inuu cunaa laakiin ahlulcilmigu waxay isku hayaan maalinka baqiyadaa u hadhay xukmu yowmin min ramadaan ma qaadanaysaa oo inta hadhay ma soomi karaa isagoo maantaba wax iska cunayay waxa weeye intaa hadhay yoomkii ma ka gudaysaa uma odhanaynaa cudurdaar buu leeyahay mar haddaanu ogeyn yoomka intaanu hadhay ayaa soomtii ugu filan ma odhanayna waana sida sheekh alalbani raxmat ullahi caleyh uu ku marayo saxiixada xadiiska markaa markaa cashuuraaga nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu tilmaamay qofkii aan maalinkaa wax cunina falyasum kii waxa weeye gelinka hore wax cunayeyna falyasum baqiyata yowmihi lafdiga xadiiska saa ku imanaya ee saxiixa xadiiskaasuu ku baxsinayaa oo ahlulcilmi badanna waa dariiqa ay mareen oo waxay tilmaamayaan maalinka haafkeedaa ku filan maalinka haafkeedaa mar haddii nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ogeysiiya oo madiina sidaa codkii lagu gaadhsiiyey oo la yidhi ogeysiiya qofkii maanta waa yowm alcashuraa waa maalinkii tobankii muxaram weeye waa maalintii ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi muuse uu markaa badbaadiyey daaqigii fircoonna uu halaagay markaa waxaa ha la ogeysiiyo dadka ciddii aan soomin inay inta maalinka u hadhay soomaan ciddii xale aan waxba cunin macnaha inay soomaan ciddii kalena ay soomaan marka ciddii xitaa wax cuntay baa lagu yidhi maalinka intiisa hadhay sooma marka ahlulcilmiga daa'ifo ka mid ahi waxay ka qaateen qofkii cudurdaar leh sida qofkaa maalinka dhexdiisa qaangaadhay oo kale ha noqoto kaa maalinka dhexdiisa soo muslimay oo kale ha noqoto kaa waxa weeye maalan maalinka dhexdiisa loo sheegay oo kale ha noqoto in marka shadru nahaar ama maalinka qaybteed inay ugu filan tahay biyowmin kamil maalin dhammaystiran oo maalinka haafkeedaa uu soomaa inay ka dhigan tahay maalin dhan oo uu soomay oo uu dadka kale aanu la xukumahayn oo isaga la odhanayn soomtu waa min duluuci alfajri ilaa guruubi shamsi aan sidaa la odhanay la odhanaya isaga waa wakhtiguu ogaada laga bilaabo ilaa qurubi shams daa'ifo ahlulcilmiga ka mid ahina waxay mareen falyumsik baqi falyasum baqiyata yowmihi macnaheedu inay sida riwaayaadka qaarkood baa ku tilmaamayaan ay noqonayso fal yumsik baqiyata yowmi maalinka intiisa hadhay aha af haysto ee aanay ahayn soon caadiya soontuna maalin haafkeed aanay noqonin sideedaba ee ay noqoto maalin dhammaystiran oo min duluuci ilfajri ilaa quruubi shamsi lagala gaadho noqonayso haddii cudurdaarka la camimana qaacidadu inay burayso qolada tidhi maalin haafkeed baa ku filan waayo dumarka xaydka qabay iyo kuwa nufasaaga ah waxaan shaki lahayn nebiga sala allahu alay wasalam zamankiisii kuwa badan inay maalinka dhexdeeda kaga go-aysay iyagabana waa ahlulacdaar dad cudurdaar la weyn oo sida kaa maalinka dhexdiisa loo sheegay waxa weeye bishii ramadaan inay dhalatay iyaguba cudurdaar bay leeyihin maalinka haafkeedana lama odhanoo xadiis quroo tilmaamay ma jiro gabadho hadday maalinka dhexdiisa daahirowdo in haafka soo hadhay maalintaa ugu filan yahay in haafka soo hadhay maalintaa ugu filan yahay ee qof kastoo cudurdaar leh yoomka awalkiisa haddii soomti ka burto oo uu wax cuno ismi iyo dembiga ayay ka ridaysaaye qadaaga ka ridi mayso qadaaga ka ridi mayso hadduu ahlulwujuub ahaa kama ridayso marka adugu labada qolba xooggooday leeyiin laakiin qowlkan halkan ku qoran ayaynu dooranaynaa walow qaamat ilbayinatu haddii ay ku qumto bayinadii biru'yati biru'yati shahri yowma shaki maalinkii shakiga wajaba waxaa waajibaya imsaaku baqiyatihi maalinka inta hadhay inuu afhaysto waqadaa'u iyo inuu qalleeyo ayaa waajibaya wa yu'maru sabiyu ilmi yaraa waa la amrayaa bihi soomkii lisabcin toddobaa lagu amri wa yudrabu waana lagu garaacayaa licashrin tobankiina waa lagu garaaci qiyaasan cala sawmi qiyaasan cala salaati baan leehay salaaddii iyadoo looga qiyaas qaadanayo halkanna waxaad moodaa musanifku raxmatullaahi calayhi inuu ka jawaabayo marka masalan mataa yu'maru sabiyu asowm wa mataa yudrabu bih qofka goorma ayaa soomtii ilmi yaraa la fari karaa goormaase lagu garaaci karaa oo lagu dhangadayn karaa marka wuxuu leeyahay salaaddii baynu uga qiyaasanaynaa oo salaaddii waa cibaado badani ah oo maxdi ah maadaamay cibaado badani oo maxdi ah tahay soomtuna ay la mid tahay oo cibaado badani oo maxdia tahay adiladana ay ku timi in saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ay caruurtooda yareer ku tarbiyadayn jireen oo amri jireen labadaa cibaado ha la ishaleeshiiyo oo ha la yidhaahdo soomta kumay soo aroorin daliille intaa ku amra intaana ku garaacae laakiin salaadii ha la haleeshiiyo oo ha la yidhaahdo bartii salaaddaa la marinaya oo ilmaha yari markuu toddoba jir gaadho hadduu awoodi karayo soomtu aanay mashaqo ku ahayn oo wax dhiba aanay ku keenayn si uu uga caado dhigto waa in la amraa oo la yidhaahdaa soom hadduu toban jir gaadhana sidii salaadaba loogu dhangadaynayey waa in lagu dhangadeeya hadduu diido oo la arko ilmi yaraa inuu ka dhaga adaygayo soomtii marka taa waa in looga qiyaastaa buu leeyahy oo bartaa waa in la mariyaa waayo mid kastaaba waa cibaada badaniya maxda waa cibaado jidhka laga gudanayo barax tiran oo maal iyo waxyaabo kale aanay soo gelayn oo cibaado maaliya aan ahayn wayubiixu lfira afuridii waxaa banneeya halabat ljuuc gaajada qaalib noqodkeedii iyo walcadashi haraadka miyuu wax cibaaraha ka bedelaya soo saama wa yubiixu waxaa banneeya alfira afuritaanka waxaa banneeya halabat ljuuc gaajada qaalib noqodkeedii ayaa banneeya iyo walcadashi haraadka qaalib noqodkiisii bixayu qaabna markaa qofkii uu u haraado ama u gaajoodo yukshaa looga baqayo alhalaaku geeri looga baqayo aw ilmarado ama xanuun looga baqayo halkanna wuxuu rabaa waxyaabihii afuritaanka bannaynayay iyuu rabaa inuu ka jawaabo oo ka annamaa maxaa banneeya afuritaanka qofku isagoo sooman inuu iskaba afuro maxaa u bannaynaya maxaa u bannaynaya ama marka horeba inuu xitaa iska daayo marka musaafirka iyo arrimaha kale laga yimaado maxaa bannaynaya ee qofka u bannayn kara inuu iska aafuro marka wuxuu leeyahay waxaa bannaynayaa qofkii in ay gaajadii haalib ka noqoto ama haraadka uuna gaadho heer inuu dhinto uu markaa no- arrintiisu noqonayso wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj ilaahna diinta wax markaa dhib ah oo uu inagala rabaa haba yaraatee ma jirto yuriid اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahay fudayd buu inala rabaa ee culays ina lama rabo maadaamay sidaa tahay shaksigaa waxaynu leenahay ama xanuun macaaniya wuxuu doonayo arrin kale ha qabo oo gaajadani waxaan ha keenay ama sidiisaba ha u gaajoodee haddaynu aragno inay arrintii heerkaa marayso waxaynu leenahay waxaa kuu bannaan mar hadday muctaadkii ka baxday dariiqii caadiga ahaa almashaqatu tajlibu taysiir min baab alqawaacid baynu gelinoo waxaynu leenahay mashaqada iyo culaysku waxay soo jiidaa fudaydin marka iska aafur baynu odhanaa waxba ha isdhibine markuu yidhahdo gebigayga wase kalaan waa kala rogna ama haraad ama gaajo ama uuba yidhaahdo xanuun baan qaadaya oo iminka mar allaaliya markay gaajadu heerka ila gaadho haddaan kusii yarahayo xanuun hebel baa igu dhacaya ama gaastaraa igu dilaacaysa ama waxbaa igu dhacaya markaa jirto hadda waan wacnahay oo waa fiicna laakiin waxaan dareemayaa haddaan intaa ka gudbo arintaydaas ina isbedelayso ama dhiikar igu dhufanaya ama waxaan igu- waxbaa igu dhacaya mar haddaynu aragno inay arrintu sidaa tahay oo arrintii xanuun sababayso halkaa kaga joogso baynu leenahay soomka afuritaankina waynu u bannaynaynaa waxaynu leenahay saacaddaa laga bilaabo ha sii wadin waayo alla subxaana wa tacaala wax dhiba kulama rabo inaad si markaa wanaagsan cibaadadiisa u gudataabuu kula doonaya tiina kuma suuragala marka waa kuu bannaan tahay inaad afurto walow dara'a fi ahnaaءi اlyowm ay wa yubiixu waa uu bannaynayaa alfitra afuritaankii ay maa dukira waxaa la soo sheegay baa bannaynaya low dara'a hadduu kusoo diriyo fii ahnaaءi اlyowm waa intii aynu af soomaaliga ku sheegnay unbuu imika inoo kala qaaday oo markii horeba waa inagii nidhi bilowgana way u bannaanaan kartaa hadday dhexda kaga soo dirisana way bannaanaanaysaa intii unbuu inoo ishaaray oo wuxuu yidhi walow dara'a macnaha markii hore arrintaasi afuritaanka way bannaynaysaa ibtidaa'an ayay ka dhigan tahay misna wuxuu yidhi walow dara'a ay wa yubiixu wuu bannaynayaa maa dukira waxaa la soo sheegay aydan noqodee alfitra buu bannaynaya afuritaankii low dara'a hadduu ku soo diriyo xitaa shaksiga fii ahnaa'i ilyowm maalinta dhexdeeda lafteeda hadduu kusoo diriyo laakiin waa goorma waa idaa shaqo soomu soomku hadduu dhibayo oo sidaa aynu tilmaannay oo kale ay ku dhacayso haddii sidaa aynu sheegnay oo kale arrintu noqonayso iyana waa bannaynaya oo afuritaankii bilowgana way bannaynaysaa oo haddii qofku og yahay inaanu gaajada adkaysan karayn oo marka horeba wuxuu ishubaa hadduu soomo inaan la arkay inuu yaabyaabi doono soomtii afuritaanka wuu bannaan yahay maalinka dhexdeeda hadduu ku dhacana maalinka dhexdeeda arrintaas haddii ku- marka hore ismaad ogeyn nin caadiya baad isu qabtay maalinka dhexdeedii bay kugu dhacday haddii soomkii ku dhubayo oo sidaa aynu sheegnay kugu dhacayso iyada lafteeda waa kuu bannaanyay intuu kuu tilmaamaya waa intaa walow dara'a hadduu kusoo diriyo fii ahnaa'i yowm maalinka dhexdiisa idaa shaqo soomu soomku haddii uu dhibayo iyadana arrintaa iyadaahi fidriga iyo afuritaanka wuu u bannaynayaa maalinka dhexdeeda hadday kugu dhacdana hays odhanina mar haddaad soom gashay hadda hadal ma jira inaanad gelin baa kuu bannaanayd ha isu qaadanini haddaba iska jebi faraa kala baxa soomtaas kuuma socon karta halkaa kaga hadh intuu tilmaamaya waa intaa wa safaru lqasri awa yubiixu lfitra afuritaanka waxaa kale oo banneeya safaru lqasri safarkii salaad gaabinta keensanayay safarkii salaad gaabinta keensanayay adu cala alqowl saxiix safar oo dhan sida aayaddu itlaaqday baynu itlaaqaynaa ee waxba ka soo reebi mayno waman kaana mariidan aw calaa safar fa ciddatu min ayaamin ukhra marka safar oo dhan ayay noqon laakiin fuqahadu dee safarada ayay kala qaadqaadaan oo mid qasiir ah iyo mid tawiil ah iyo mid macsiy ah iyo mid hayru macsiy ah iyo markaa tiibuu qaydaya marka safaru lqasri safarkii salaad gaabinta ayaa isaguna banneeya afuritaankii idaa faaraqa alcumraan markuu ka gudbo meeshan la degan yahay camiran waa magaalada markuu dhaafo alcumraan waa halka la degan yahay meeshaa la yaallo hadday miyi tahayna wuxuu kaga soo warramay kitaabu salaaye waa markaad oosha aad wada taallaan aad ka gudubto beeshaa meesha aad wada taallaan markaad dhaafto markay magaalo tahayna waa markaad magaalada ka gudubto hadday derbi ku wareegsan yahayna derbigeeda haddii kalena istabta iyo meelaha markaad ka gudubto magaalada koonaheeda laakiin beeraha inaad ka gudubto shardi maaha sidaasuu kusoo tilmaamay kitaabu salaa marka wuxuu yihi wasafaru lqasri ayaa isna bannaynaya afuritaankii idaa faraqa alcumraan markuu ka gudbo inta la yaallo qabla alfajri waaga ka hor markuu dhaafo ee magaalada uu ka tallaabo waaga ka hor intaan waagu dillaacin ee waqtilwujuubkii aan la gaadhin wain nawaahu haba niyoodo min alleyli habeenkii soomba ha niyoode mar hadduu ka tallaabo inta la yaallo inta habeennimadka ee wakhtigii soomtu waajibaysee salaada subaxnimo ee waagu dilaacayay aan la gaadhin hadduu ka gudbo habeenkii markii hore niyadaba ha ku qabto inuu soomaye e afuritaankii waa u bannaanyah laakiin fain saafara hadduu sadcaalo taa hore iyadu waa biitifaaq ahlulcilmigu dhammaan waa isla ogoliyay ishkaal kuma sugna in haddii qofkii xalay haba yidhaahdo markii hore waan soomayaaye saqdii dhexe inta wax ku dhashaan uu ka baxa magaaladii oo sadcaalo inaan soom lagu lahayn waa qowlan waaxidan laakiin fa in saafara hadduu sadcaalo bacdahu ay bacda alfajri waaga dabadii markii waqtilwujuubkii la gaadhay ee waagii beriyey ee waxa weeye soomtii bilaabantay maalinkaasi ayaa sadcaalku ku dhashay falaa ay falaa yubixu lfira arrintaasi afuritaankii ma banaynayso wuxuu tilmaamayaa qofkii intaanay salaadii subax iyo waktigii soomtu dee bilaabmaysay aan la gaadhin ka hor hadduu sadcaalo aw calaa safarantii bay markaa geli oo safar korkii mid ku sugan wey taasi ishkaal ma laha biitifaaqi اla'ima laakiin ka waran haddii waagii ugu beriyo magaaladii dabadeedna subaxii unuu yihahdo ama barqadii uu yihahdo waryaadhaan iska sadcaalo tolo hargeysa ma qabtaaba yidhahdo ka war maxay noqonaysa afuritaankaasi ma u bannaan yahay mise uma bannaana marka ahlulcilmiga jumhuurkoodu waxay leeyihiin uma bannaana say u badan yihiin inuu aafuraa uma bannaano oo ma laha mar haddaanun qof sadcaal ku dhex sugnaa hore u soconayay ahayn hadda inuu aafuraa uma bannaana laakiin saxiixu waa inay u bannaan tahay oo xadiiska tirmidiga iyo keyrkiiba ku sugan ee anas ibnu malik uu warinayo ee saxiixa ah waa markaa inay u bannaan tahay oo weliba iyada iyo salaaddu ay markaa farqi u dhaxaynayo oo salaadda qasrigeedu ma bannaana xataa faariq alcumraan ilaamaa uu ka gudbo inta la yaallo ee markaa u magaalada ah ilaa uu ka tallaabo oo salaada adigoo gaadhiga saaran oo iminka masalan duhurkii baad gaadhiga fuusho uu magaalada rabaa inuu kaala baxo inaad tidhaahid war ille waa anigaa gaadhiga u baxay oo hadduu dhaqaaqaya wakaa shidaalkii ku shubanayee salaadii baan gaabinayaa ama jamcinayaa oo casarkiina waa soo raraya haddaan tukanaya suuragalma waayo weli sadcaal ma tihid ilaa aad magaalada ka baxdo markaad istabta ka gudubto ku gaabi meelaha ugu sokaysa marka waad sadcaalkii waad bilowday waad guda gashay laakiin kuma bannaana adigoo bartaada jooga inaad gasho laakiin soomtu cala alqowl saxiix waxay kuu bannaantahy adoo bartaada jooga markaad go-aansato ee aad u diyaargarowdo safarkii inaad afuritaanki bilowdo adoo gurigaaga dhexdiisa fadhiya ayaa kuu bannaan farqigaasaa udhexeeya xadiiskaas ayaana kala farqinaya saxiixa ee ku soo arooray markaa soomta ee uu anas ibnu malik tilmaamay markuu safarkiisaa ugu diyaargaroobe uu fuulay oo hawshii bilaabay uu tilmaamay arrintaasi inay sunne tahay marka a'immada dariiqadaa martayay badnaaninba ee qowlkooda ayaa saxiixa daliilkuna qowlkooda uhiilinaya sheekh albani raxmat ullaahi caleyhi baxsi aada u qayim ah ayuu masalada ka leeyahay oo ku radiyey wadaadkii hareeriga ahaa xadiiska noocaasiya ku qabsan jiray arrinta noocaasiya xadiiskii uu ku radiyey markaa baxsi aada u qayim ah oo ayuu markaa ka leeyahay adugu dhowaan la nashriyey oo marka aad iyo aad u qiimo badan ayuu ka leeyahay uu ku naqdiyey tilmaamayna xadiisku inuu sugan yahay aimada ku tagtay ibnulcarabi iyo uu ka mid yahay imaam axmed iyo uu tilmaamay marka runtii waa baxsi aada u qayim ah waxaynuna leenahay soomta adoo gurigaaga jooga mar haddaad sadcaal go-aansato aada markaa diyaargarowdoo dhaqaaqayso way kuu bannaantay inaad ku aafurto laakiin salaaddu kuma bannaana adoo gurigaaga jooga inaad axkaamtii safarka kula dhaqanto oo ama qasriso ama jamciso wاlfطr lilmusaafiri afضal in darahu الsowm yani su-aal had iyo jeer ahlucilmigu isweydiiyaan bu halkan isweydiiyo ah musaafirka teebaa u fadli badan ma inuu soomo mise inuu aafuro teebaa u fiican labaduba inay u bannaantay waynu soo aragna hadduu soomo way ka ansixi hadduu afurana way u bannaanta waa ruksadii oo u qaatay markay sidaa tahay teebaa u fiican masaladaasuu rabaa inuu ka jawaabo masaladan ahlucilmigu saddex qaybood ayay u kala qaadaan markaa qolo tidhi soomtaa u fiican mar kastaba qolo tidhi fitridaa u fiican mar kastaba in ruksada qaato qolo kala tafsiilisay qolada kala tafsiilisay dariiqadeeduu maraya dariiqadaasaana fiican marka wuxuu walfitru aafuridii lilmusaafiri musaafirkii afdalu iyadaa u fiican in darahu sowmu soomku hadduu dhibayo wailaa fa sowmu afdal haddii kalena waxaa u fiican aafuritaanka marka tafsiilkaasuu qaatay qowlkaasaana fiican oo wuxuu leeyahay haddii ay dhibayso soomtiina inuu aafuro oo ruksada qaato ayaa fiican haddii aanay waxba yeelayna inuu waxa weeye soomo oo wakhtigan iminka isdhaafiyo cibaadada u degdego ayaa fiican nebigana labadu waa ka sugantahy sala allahu alay wasalam wain khaafat murdicun aw xaamilun sow sidaa maa in buu qoray soo maa mise walowba qora waay walow khaafat murdicun hadday u cabsato mid wax nuujinaysa aw xaamilun ama mid uur lahay hadday u cabsato calaa nafsihaa nafteeda aw waladayha aw aw waladayhimaa ay u cabsadaan labaduba aw waladayhimaa ay u cabsadaan labadooda ilmood ka uurka lagu sidiyo kala jaqsiinayo afdarataa way aafurayaan labaduba waqadataa waanay qallaynayaan laakiin hadalka lagu noqoye tafdiyaani way fidyo bixin cinda alkhawfi cala alwaladi marka ay u baqaan ilmaha likulli yowmin muddan maalin kasta dhigli bay bixin halkanna wuxuu rabaa inuu tilmaamo gabadhii murdicada ahayd iyo xaamiladii maxaa saaran xaamiladii murdicadii maxaa saaran marka xaamiladiiyo murdicada hadday soomtu dhibayso inay aafurayaan waa bilijmac laba iskuma hayso inay aafurayaan oo iftaarkuu bannaan yahay waa bilijmac laakiin maxaa lagu yeelanayaa taasi baa khilaafi ah marka ahlulcilmiga qolo tidhi waxba lagu yeelan maayo oo midhba laguma laha waana qowlka ibnu xasmi muxallaha uu aad iyo aada ugu gargaarayo ou sida badan aqwaasha kale u naqdinayo iyo qolo tidhi tafsiilkanaa lagu leeyahay oo hadday naftooda u baqaan ama nafta iyo ilmaha labadaba u baqaan qalluun baa lagu leeyahay hadday u baqaan ilmahoo qura oo aan naftu la socon ilmahoo qura ay u baqaanna waxaa lagu leeyahay marka qalle iyo fidyo sidaa yidhina waa jiraan qolo tidhi fidyo quraa lagu leeyahayna waa jiraan qolo waxa weeye xaamiladii murdicada kala saaray waa jiraan kollay dowladii sanadkii hore baynu si weyn markaa ugu baxsinay oo markaa masalada qaabaxsi markaa aynu ugu tilmaanay mawdica iyadaa markaynu maraynay abishujaaca laakiin khulaasadu markaynu iminka iska soo ururinay ayna waxba qaabaxsi ka dhigin waxa ugu fiican aqwaasha uguna xoog badan qowl kale iyadaan la kala qaadin inay ilmaha u baqeen iyo inay nafta u baqeen midnaba iyadaan la kala qaadin iyo inay labadaba u baqeen iyada waxba la kala qaadin in la yidhaahdo fidyaa lagu leeyahay qadaa laguma laha cabdillahi bnu cumar iyo cabdillahi bnu cabaas iyo qowlka ka sugan daahirka xadiiska anas laftiisana laga fahmayo anas ibnu malik alkacbi in allaha wadaca can ilmusaafiri asawm washadra asalaa wa can ilxaamili walmurdici asawm uu tilmaamayo ilaahay inuu markaa musaafirka ka dejiyey soomtii iyo salaada barhkeed gabadha xaamilada iyo murdicadana soomta uu ka dejiyey xadiiska daahirkiisana waa laga fahmayaa saxaabadaana mukhaalif saxaaba looma ogo dariiqadaa ku khilaafay maadaamay sidaa tahay waxaa xoog badan in la yahdo fidya quraa lagu leeyahy qalle baa laguma laha gabadha xaamilada iyo murdicada hadday nafteeda u baqato ama tilmaheeda u baqato ama labadaba u baqato way iska aafuri intii odayga gaboobay iyo islaanta gabowday iyo dadka la mida laga bixiyana waa laga bixin oo qaabkaa loo dhigo insha allahu dib baynu intaba mar baynu soo khulaasayn doonaa walaa yajibu sawmu ramadaan ilaa biru'yati lhilaal muxuu ku sugnaadaa bisha ramadaan ayuu rabaa halkana inuu ka tilmaamo marka wuxuu leeyahay walaa yajibu waajibi maayo sawmu ramadaan ilaa biru'yati lhilaal bisha aragtideeda mooyaane soomka ramadaan si kale kuma waajibayo suumuu liru'yatihi wa afduruu liru'yatihi yacni waxa uu ku waajibayaa bisha aragtideeda bisha in la arko ayuu ku waajibaya iyadoo aan kalan darro iyo wax kaletoona la adeegsan bisha aragtideeda ayuu ku waajibaya fa in quma haddii markaa la qariyo oo ama daruuro ha qariyeen ama wax kale ha isku beegeen wajaba waxaa waajibaya istikmaalu shacbaan halaaiin waxaa waajibaya bisha shacbaan oo tanaynu ku jirnaah in waxa weeye soddonka la dhammaystiraa waajibaya marka labadaa weji midun bay ku sugnaanaysaa marka yaqiin la raacayo waa labadaa midun dadkii aan ahlulacdaarka ahayn cudurdaarada aan lahayn oo aynu arki doonno waxay noqonaysaa shaksigii imaa inuu bishii arko o dee aragti ku sugnaato isagu indhihiisa ku arkaa shardi maaha bimacnaa de ay sugnaato aragtideedii iyo in waxa weeye soddonkii shacbaan ka milmaan uma intaa kadibna yasuumuuna way soomayaan fa in ru'iya haddii la arko nahaaran maalin haddii bishii maalin la arko fa huwa lilaylati lmustaqbala habeen maalinka habeenka soo socda bay u sugnaatay haddii maalinba bishu muuqato oo maalinkan la arkayo waxay u sugnaatay habeenkan soo socda un ee waxa weeye maalinkan hore dee ma laha ee habeenkan soo socda ayaa bishan maalinka la arkaya ay u sugnaatay oo wixii dee marka qoraxdu sii dhacaysa ama ay dhacdo la arko waxay noqonaysaa waa habeenkaa leh habeenka soo jeeda baa leh wain ru'iya nahaaran fahuwa lilaylati lmustaqbala wain ru'iya haddii laga arko fii beledin duuna beledin ka waran bishii haddii beled laga arko aan beledada kale laga arag xukumku muxuu noqonaya taasuu ka jawaabo wuxuu yidhi wain ru'iya fii beledin duuna beledin haddii bishii lagu arko laga arko beled beledka kale la-aantii waynu kala qaadaynaa efa inta qaarabaa hadday isu dhowaadaan cama alxukmu xukumkaasi waa camimaya wailaa fala waa ikhtilaafu lmadaalici wixii ay tilmaami jireen marka waxa weeye haddii kalena maya haddii kalena maya walbucdu dhowaanta iyo fogaantii buu rabaa inuu ku tilmaamo walbucdu fogaantuna waa biikhtilaafi lmadaalic madaalicda iyo qoraxda soo bixitaanadeedu iyo dhigaha iyo loolka ay maraya dhinac meesha ay ka soo baxaysaa madlac ay ka soo baxaysaa waa inay iskhilaafaan kalxijaaz walciraaq walmisr sida xijaas iyo ciraaq iyo masar iyo meelaha la midka ah waa inay qaabkaasoo kale ay arrintu u kala gedisnaataa oo ay arrintu isku madlac wixii ah unbay qusaynaysaa marka adugu waa qowl xooggiisa leh oo aada u xoog badan laakiin waxaa ka fiicanuun in la yidhaahdo beledka dowladda ka jirta ama culimmada waxa weeyaan beledkaasi ijtihaadkooda ayuunbay arrintaasi u khaadicaysaa sida ayaa hay-atalkibaarkuwa baxsigooda kusoo gebagabeeye oo la yaahdo caalamka muslimiinta awalba soomtooda lama midayn jirin haddii culimmada beledkaasi ikhtilaaf ilmadaalic ay tixgelinayso ama madaalicduna ha kala duwanaatee dowladda ay leedahay waa inay beledkaasi hal mar wada sooma hadday doonaan kala madlacba ha noqdeen oo dowlad qura ay midaynayso arrintu waxay u khaadicaysaa uun beledkaas culimmadeeda iyo fatwadeeda iyo daba joogsanaysa oo hadday iyagu ikhtilaaf ilmadaalic yidhaahdaanna waa in looga dambeeyaa oo aan lagu khilaafin hadday iyagu masalada weji kale ka marayaanna waa in wejigoodaa loo daayaa oo aan muslimiintu iskhilaafin masalada sideedaa loo daaya culimmada beledka iyo waxay ka ictibaariyaan masalada waa in looga dambeeya ee aan mid kale intuu khilaaf la yimaado o dhan qowlkoodaasi waa daciifo anugu xagga kaleaan maraya taasi sax maaha ee waa in muslimiinta beledkaasi ay jihown isu raacaan oo hadday dowlad leeyihiinna waxa weya ciddaa fatwada loo wakiishay dowladduna marka ay raacayso arrinta loo daaya waqiila bimasaafati lqasri baa lihi war masaafat lqasri ayay isku kala khilaafaysaa laakiin qiil weeyaanoo muctabar ma aha halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam